wasiir ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba ay qayb galeen munaasabadan iska jirtii hadhawaayo iyo xilwareejin oo dhansuubi agaasimaha cusub ee wasaaradda deegaankii oo duurjoogda koonfur galbeed isaaq maxamuud mursal oo usu horeyn ahaa iyo agaasimaha wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya wasiiradda arrimo gudaada suurkii oo xanaanada hoolo oo hadallo kooban munaasabada kajeediy iyo weliba agaasimaha ka amaanay shaqadii usanqobadii wasaaraddii caafimaadka iyo taariikhdii
mar dhow isbedel badan la samay doono milinantaa samay doonto shaksiyan soomaalida meel haa ahay ama undaba wasaarada ee leehaa jira tusaale ahaan lakashan karo laakiin xaqiiqdii ayaa undaba hatana mali la ogaaday ani wasaaradna ayaan ahayn laakiin shaksiga eegay qofka eenagle laakiin wasaaradna dhammaan wasaaradaha shaqadiyo toosna shaqadii lumaya laakiin shaksiga waa ku bedeli karo shaksiga meelada ugu hoosna dhigi karo isla shaksigaada meelinka koray jeedsi karo marka way aaminsanamay lahaa ini qof eedanshaniisuna dadaalkaas nagii doono wasaaradaha ayagana kumida kumid naga doonaan insha allahu tacaala koonfur galbeed iyo guud ahaan ani ee shaqada weyn antaana dhinaca climate change iyo environmentada dhibaatada haysa saaxiibkay walaalkay saafana isaaq anoo wasiiran hayn isun agaasimo guudan hayn iyo iskasaani weli mara isku kalaasaya ninki jaamacadda isbedelaani isaan waliba runtii qofi fircoon intiisu wasaaradda hangalma ku hor waliba howlo badan iyo hanka qobani qofkana waliba la dareemay intiis horumar iyo hiigsi layi qaabkiisu markaas shaqeeyahay hadduu meelisu roogi markaas markaas meelisu roogin ka qanacsanay haddina meelisha ina geek waliba waa meelisha jeersi geeka markaati ku erna waliba arkorna geeka isaan markiis wasaaradda caafimaadka lagu leegayay hay-ado badan oo caafimaadka shaqeeya geeka beedhaw roogna roogan oyo kumid ata hay-ada m s f kumid ata hay-ada i m c iyo hay-ado badan oo isti horaan shaqey jira waliba badaan wari keli wayne iyo isaan geeka waliba qasaday in banaanku saxdheko umada deegaanka usan ku shaqeeyo dhalinyaro geeka waliba ka shaqeeya hayta kuntii ku badan sana mala shaqaale wasaaradda caafimaadka ma haddii ilaah kushukowna waliba le walaalkeen isaaqfana ale isaaq guddiga shaqaale raiiska cabdinaasir kudare laku wareegay laakiin ani sheege isaaq sababta wasaaradda biyaha laakiin guureeji mahayn neebimada lakiin qawmas waliba ahaa dhibaatada lakiin jeysada mahayn laakiin waliba la argay wasaaradda caafimaadka meelaha qobadka meelageegaas deersidi maadaama wasaaraddan aas-aas ate waliba leeray haddina agaasimeelada ku dhafiiri ay intiligi walkii koreena saas daraadee lakiinsheeni sida isu sheegi wasiir wasaarna waliba reejeene mashaakalka xadeer weliba afar sano hataa dhamaatay meeladan mashaakalka xadeer in wasaaradan biyada wasiir cali isaaqal qabsadooda
ku-simaagii hore wasaaradda deegaanka maxamuud nuur xaaji iyo agaasimaha cusub ee wasaaradda iyo xilwareejinta ka hor hadaleen wasaaraddan inay la kawarqataa wasaarado kale sida geelka soomaali khariirada iyo masalada keerada la kabar oo gobollo qaarkoodna weyiin maywaadi geelka geelka masalada deegaanada koonfurkaas keerada wali kaliya si wasiirka arrimaha gudaha sheegay camal wasaare ee laasay warjarab ee waxaana wali aaminsanaa marka meel ku noolay deegaanka walba walba muhiimsansan sinjar taasi guduba wasaaraddan matalan koyay kolay dad wasiir wasiir ma jirna wasiir waxayna ma jirna wala jirtay wasiir dowla wasaaradna mahayne way haytay xafiiska madaxweynaha hoos way jirta dadaalka badan kafacdii markaa maamulka cusub kooyay iyo angoradii markaan tuusa ka dhiga markaan wasaarad wasiirna lunweel
codsiga meeyaha wasiirka wasaaradda iyo wasiirkujeenka shaqaalaha dhamaantiyo wasiirada amase wasaarada laynka amase un la shaqey doono wali maleeyay lankoshilay walnama tardoon walaana haka micnaa li amaal walihay kula shaqeeya shaqaalo geedkan saas oo kale maamulkii amase wasiirada iyo shaqaalaha inta roogi layla kaadala doono managadaas oo shilay wabad karo si horey badan sheegay wasaaradun wasaarad markii la fiiriyay waaqacaga dadka soomaaliyeed iyo maylan raaliyeed ku dhisanyiin inta badan bey-ada walaa micnaha lanka maga darayha amase bey-i duurjoog lan arayha may lanbaahday walaa dhibaato kashanifaday mase may lahraayiso bey-adan in laku ilaaliy bey-ada marka may kuma nagadaase wala sumaysanaha dhibaato noo haysataha barda may lahraayiso wasaaradda mas-uuliyadda may kuma naga doonta in dhibaatooyinka iniga oo mayla raayse biyo mase mayla raay qadifshan oo raaysata haddii hadalka diskunti waxyaaba wasaqdala kashiwaay deegaankaas oo kale in mayla raayse dhireenkii iyo qurxintii iyo mayla raayse waxyaabaha wasaqda wasiirka wasaaradda deegaanka iyo duurjoogta koonfur galbeed ali isaaq umar oo uusana hadalla ku jeediya weliba uusa hadhowaayay agaasimaha usub islamarkaasna uusa bogaadii shaqadii uusa kuqobadii kusimaagii hore wasaaradda waana haay hilkii agaasima wasaaradda agaasimayaal xataa jaanka sanadka uu kulmay agaasimayaal badan ani agaasimahaya ani agaasimahaya xataa kuuku kaastan wayba door badayaan lan way lahay humnanki dowolka jire humnanki dowolka jire wayba ankakoynaya meel aan hay maxmuno maxmuno raban koyga ay micnaasha lan adiga qaran walahay kalabta sanadkan dadka ama fookara suuqa arga ini meel aan hay arga jaangaad meel aan hay micnaasha nafsadaan qaadwaynu ويبقى القرآن سنهي من من غير نكيل ميلين لي ولد جي القلق كن على أسن أرجع سن بيتكم من دين الكويت فما كاس يولا قرنين يها يندوع ينقر ويرى وزي قلق ويطلع بتبرع تقسم تكلم من الفراسو فما كاس من هذا السحي خيرك عم يجرى هذول ولد جي كن دست ويبقى حتى إلا حسس من رحمنا يا من غير كل الناس ويبقى مخاطب وانا محمود ولا شمبيري كنت يا كنت كنت قاعد قبل تقول الاجابه طيب عندنا اجاسمها نفتيس ويبقى هنا ويبقى سو اوفيس بليه اللي مش مساعد يعني يا يا يا مهم لنا محمود روتي من دي عمال ويبقى هنا يد يد دول كرتون وقت بقى هنجري شغل عندنا ولا انا تضرب اللي ويبقى تيكو وصول لي لحظه كوين صوراني يريد عندنا خاصه عندنا ويبقى اللي انا ما يلاقي وكلام ولا اللي ايه معلومه هو انا خلدي هو ما يلغاي انا باسو من المغرب يعني ويب واحد المجا هو ما يلغاي وزارة من اللي خاصة عبر ان والبرشيد المدير على يعني وفتح في جامعة المدرسة يلا ما بعرف فوق الفين بعرف شنو لكن ويب واحد بس